أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon askar ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa hanti ay leeyihiin ganacsata soomaaliya si awood sheegashaha kaga qaatay deegaan ka tirsan nololka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya xabajoojintii ay wada gaareen dowladaha iiraan iyo asliibiyiinta maraykanka ayaa si xiriir ah u hirgashay maalintii kow iyo tobanaad iyadoona dhinacyada dagaalamay ay weli isku fahmi la'ayihiin qodobo xasaasi ah maamul goboleedka gaalraca ee jubbaland ayaa sheegay in dagaal kaga hortegayaan in kooxda ardada soomaaliya ay doorasho ku qabato deegaano ka tirsan gobolka gedo boqolaal qoys oo ku kala dhaqan wilaayaadka shabeellada dhexe boqol iyo jubbada dhexe ayaa la gaarsiiyey gurmada kala duwan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay labada bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan askarta dowladda xabashada etoobiya ayaa hanti ay leeyihiin ganacsato soomaali ah si awood sheegasho ah kaga qaatay deegaan ka tirsan soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya haddaba warbixinta warkani waxaa haya cali aadan axmedulaahi cali yare wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa sheegaya boob bahsan iyo burcadnimo xarkaha goosatay oo ciidanka maamulka saliibiga ah ee abiy axmed ay ka geysteen deegaanadaasi ciidamada etoobiya gaar ahaan kuwa loogu yeero finaaska iyo sidoo kale maleeshiyaadka dabadhilifka u ah ee liyubooliska ayaa dhowrkii cisho u dambeeyey xoojiyey dhaca hantida shacabka ku dhaqan magaalooyin ay ka mid tahay jigjiga oo ah xarunta deegaanada soomaali galbeed ciidamadan oo sheegta inay la dagaalamaan kotorbaanka balse ficiladoodu ay ka turjumayaan inay u xilsaaran yihiin dhaca hantida shacabka soomaaliyeed ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay boobkii ugu xooganaa ka geystay meherado ganacsi oo ku yaala gudaha magaalada jigjiga guddi ay hoos tagaan ciidamada finaaska ayaa bayaan ay maalinimadii shalay soo saareen ku sheegay in ololihii ay wadeen maalmahan u dambeeyey kula wareegeen hanti ay ku qiimeeyeen boqolaal milyan oo bir ah hantidan ay sida bareerka ah uga dhaceen shacabka muslimiinta ah ee soomaali galbeed ayay ku tilmaameen inay tahay mid kotorbaan ah taas oo guddidani xaqiijisay inay ka soo qabteen magaalooyin ay ka mid yihiin jigjiga iyo mooyaale war-saxaafadeedka guddidan qaabilsan dhaca hantida shacabka soomaaliyeed ayaa lagu sheegay inay ku guulaysteen muddo hal toddobaad gudihiis ah in ay gacanta ku dhigaan hanti qiimaheedu gaarayo laba boqol afar iyo toban milyan oo bir una dhiganta lacag ku dhow milyan iyo afar boqol oo kun oo doolar jimcihii lasoo dhaafay ayay markii shacabka magaalada jigjiga ay ku soo tooseen ciidamada xabashida iyo maleeshiyaadka dabadhilafka u ah ee liyu booliska oo jabsanaya bakhaarada iyo meheradaha waaweyn ee ku yaala fariis magaalaha jigjiga ciidamadan dhaca iyo boobka xooggan kula soo jirmaaday magaalada ayaa hantidii ay ka urursadeen meheradaha ka buuxsaday baabuur ay wateen iyagoo dhanka kalena jirdil xooggan u geystay islamarkaana xabsiga u taxaabay dhowr iyo toban qof oo shacab ah mahadsanida cali yare xabad joojintii ay wada gaareen dowladaha iiraan iyo asilmiyiinta maraykanka ayaa si xiriir ah u hirgashay maalinkii kow iyo tobanaad iyadoona dhinacyada dagaalamay ay weli isku fahmi la'ayihiin qodobo xasaasi ah iyadoo xabad joojintii labada isbuuc ahayd ay marayso maalinkii kow iyo tobanaad ayaa lasoo warinayaa in wadahadaladii u dhexeeyey iiraan iyo maraykanku ay waxoogaa horumar ah sameeyeen inkastoo weli ay jiraan ikhtilaafyo waaweyn oo ku saabsan arrimaha nucleerka iyo marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee hormuus guddoomiyaha baarlamaanka nidaamka shiicada iiraan maxamed baaqar khalibaaf oo sidoo kalena ah mas-uulka ugu sarreeya ee wadaxaajoedyada u qaabilsan maamulka dahraan ayaa sheegay in wadahadaladii u dambeeyey ee ay la yeesheen maraykanka ay sameeyeen horumar balse weli ay jiraan farqi weyn oo ku saabsan arrimaha nucleerka iyo marinka hormuus khalibaaf waxa uu sheegay in awoodda militari ee iiraan ay si weyn u horumartay gaar ahaan weerarada iyo naqshadaynta dagaalka marka loo eego dagaaladii hore waxaa kale uu tilmaamay in iiraan ay horumarisay awoodda diyaaradaha daroniska isagoo sheegay in ku dhowaad boqol iyo siddeetan daroon la adeegsaday muddo gaaban gudaheed waxaa kale uu tilmaamay in qorshayaal lagu doonayay in lagu burburiyo awoodda militari ee iiraan iyo weliba in la sameeyo isbeddel maamul ay gebi ahaanba fashilmeen golaha amniga qaranka iiraan ayaa sheegay in tehraan ay dib u eegayso soo jeedino cusub oo ka yimid dowladda salibiyadda ah ee maraykanka balse aysan weli ka bixin wax jawaab ah madaxweynaha maraykanka gaal trump ayaa isna dhankiisa carbaabay inay jiraan wadahadallo aad u wanaagsan oo uu tilmaamay inay la leeyihiin tehraan inkasta uu ka digay iskudayo uu ku sifeeyey kuwo cabsigelin ah oo la xiriira marinka muhiimka ah ee maraakiibta trump ayaa ku hanjabay in haddii aan heshiis la gaarin inta ka horreysa dhammaadka wakhtiga xabad joojinta ay suurtagal tahay in duqaymuhu ay dib u bilowdaan halka saraakiisha iiraan ay sheegeen inay diyaar u yihiin dagaal kasta oo lagu soo qaado islamarkaana ay u adeegsan doonaan hub casri ah nidaamka iiraan ayaa la sheegay in aanu u muuqan mid diyaar u ah tanaasul waxaana uu sarkaal sare oo militari oo lagu magacaabo genaraal moxamed naqdi oo sabtidii shalay u warramay warbaahinta maraykanka ee c n n uu sheegay in haddii dagaalka uu dib u bilowdo ay adeegsan doonaan gantaalo lasoo saaray bilihii u dambeeyey ee sanadkan lagu jiro ee labada kun lix iyo labaatanka iskastaba ha ahaatee waxaa jira calaamado muujinaya in wadahadallo culus ay si qarsoodi ah ugu socdaan washington galabnimadii sabtida shalay saraakiil sare oo maraykan ah ayaa la arkay iyagoo ku xoonsan aqalka cad kuwaasoo ay ku jiraan wasiirka difaaca agaasimaha c i eda iyo guddoomiyaha taliyayaasha ciidamada maraykanka sida c n n ay soo warisay geesta kale waxaa jira walaac kadib markii ugu yaraan laba markab ay soo sheegeen in la weeraray sabtidii iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan marinka hormuus hindiya ayaa u yeertay safiirka iiraan ee new delhi waxayna muujisay walaac iyo calaacal xooggan kadib markii laba markab oo calanka hindiya wata lagu rasaasiiyey marinka sida ay dowladdu sheegtay taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in ciidamada maraykanku ay hirgelinayaan go'doomin badeed oo ka dhan ah iiraan isagoo intaa ku daray in xanibaadu ay keentay in gebi ahaanba uu istaago ganacsigii badda ee u dhexeeyey iiraan iyo dunida inteeda kale sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada badda ee ilaalada kacaanka iiraan ayaa ku guudiyey in la beegsan doono markab kasta oo aan haysan ogolaansho uu ku maro marinka hormuus islamarkaana iska indhitira digniinaha ka soo baxaya dowladda iiraan waxaa kale uu sarkaalkani sidoo kale uga digay maraykanka inay tallaabo kasta oo laga qaado maraakiibta iiraan ay ka bixin doonaan jawaab adag waxa uu tilmaamay in madaxweynaha maraykanka uu goor walba ku hadaaqo hadallo been ah oo sal iyo raad toona lahayn shalay oo sabti ahayd afhayeenka xarunta khaatimul ambiyaa ee iiraan ayaa ku dhawaaqay in mar kale la xiray marinka hormuus islamarkaana xaaladdu ay ku soo noqotay sidii hore isagoo xaqiijiyey in marinkan istaraatiijig ah uu sii ahaan doono mid si toos ah ay u maamulaan ciidamada qalabka sida ee iiraan islamarkaana si adag loo ilaalin doono afhayeenka ayaa intaasi ku daray in adkaynta xanibaadda marinkani ay sii socon doonto tan iyo inta uu maraykanku ka qaadayo dhammaan xanibaadaha ku saabsan xorriyadda maraakiibta iiraan u socota iyo kuwa ka imaanaya guntii gunaanadkii boqolaal maraakiib ah iyo ku dhowaad labaatan kun oo badmaaxyaal ah ayaa lasoo wariyey in weli ay ku xaniban yihiin gacanka faris iyagoo quudaraynaya inay ka gudbaan marinka hormuus sida ilo ka tirsan maraakiibta xaniban ay u sheegeen wakaaladda wararka ee royters maamul goboleedka gaalraaca ee jubbaland ayaa sheegay inay dagaalka ka hortegayaan kooxda ardada soomaaliya doorashada ay sheegeen inay ku qabanayaan gobolka gedo casaam carafaad ayaa si amaqaadaya warbixintan maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka maamulka shahadala dareerka jubbaland ayaa ka hadlay halka uu maraya khilaafka siyaasadeed ee ka dhex coloosan maamulkiisa iyo kan kooxda ardada soomaaliya shir jaraa-id oo ku qabtay degmada doolow ayuu ku sheegay in kooxda ardada uu hogaamiye murtad guurguurte ay cunaqabatayn ku hayso gobolka gedo oo ka mid ah goobaha ay isku hayaan labada dhinac waxa uu tilmaamay in xasan guurguurta uu ku hanweyn yahay inuu iskaga sii fadhiyo kursiga isagoo wax kasta oo caqabad ku ah maamulkiisa isdhaafinaya sida uu hadalka u dhigay maxamuud sayid aadan ujeedka xasan gurgurta ayuu ku sheegay inuu dalka uu ka dhacayo dhaqaalo badan waxa uu ka hor yimid qorshaha doorasho ee nidaamka xasan sheekh isagoona xusay inaan la fahmi karin nooca doorasho ee gurgurta uu ka qaban karo gobolka gedo waxay tani ku soo beegmaysaa xilli khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda ardada soomaaliya iyo maamulka mucaaradka ku ah ay sii xoogaysanayaan gurgurta ayaa doonaya inuu meesha ka saaro maamulada isaga ka aragti duwan walow mudaxileedkiisa uu gabaabsi yahay waad mahadsantahay cazaam bogolaal qoys oo ku kala dhaqan wilaayaadka shabeellada dhexe boqol iyo jubbada dhexe ayaa la gaarsiiyey gurmada kala duwan aynu ku horumarno wilaayadaha shabeellada dhexe iyo warbixinta ku saabsan gurmadka dadka la gaarsiiyey faysal mahad soomaali in ka badan shan boqol iyo shan qoys oo ku kala nool degmooyinka towfiiq ruunirgood iyo raagaceelle ayaa si weyn uga faa'iidaystay gurmad isugu jiray biyodhaamin iyo raashin qaybin oo maalmihii u dambeeyey guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka waday deegaano hoostaga degmooyinkaasi degmada ruunirgood in ka badan saddex boqol iyo shan qoys ayaa siyaabo kala duwan uga faa'iidaystay gurmadka kuwaasoo laga sameeyey deegaanada kale ah hilowlagaab libicad baraag sheekh cabdulle iyo gudaha degmada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii gurmadkaasi ka faa'iidaystay waxaa la yidhaahaa mahad ibraahim cali halka waxaan joogaa shabeellada dhexe qayb kamida degmada ruunirgood gaar ahaan waxaan haynaa maanta oo haysanaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxa waaye biyo oo walaayada islaamka ay nagu tabarucayso oo hadda la shubo showhaayo gaar ahaan aad iyo aad inaabaa mahad iskale midda koowaad midda labaadna walaayada islaamka ayaan u celinayaa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin halkaasay xaajadu maraysaa waxalaysiiyey rubac bura rubac bariisa sadexle sariida rubac shankora waa dhaqanaha inti noo kaalmaysay anigu waxma naqaan dad marakahaana nahaya inti noo kaalmayso dhasaaradiisa shaqada laha siiyo degmada ruunagoodaan joogaa magacaygana duuniyo cali maalimaa la waxaa la siiyey bur iyo sokor iyo bariis iyo saliid dhanka degmada towfiiq ama cali guduud waxaa gurmadkan ka faa'iidaystay qoysas kor u dhaafaya boqol iyo toddobaatan qoys kuwaasoo helay gurmad isugu jiray biyodhaamin iyo raashin qaybin deegaanada sida gaarka ah gurmadka loo gaarsiiyey waxaa ka mid ahaa wargarasley huurweyne gayraar dheere iyo deegaano kale waxaa la yidhaha duuri rabuu rooble waxaan joogaa wargarasley wargarasley alxamdulilah allah mahadle ragad waa naloo shaqeeyey waa naloo soo gurmaday aad iyo aaday u mahadsan tahay xarakadu oogo waxaa lagu jiraa alxamdulilaahi waktiyo oo hirsuga ah oo kulayl ah oo abaara ah oo naqdeg yar uu jiray dhaqna naga leexsamaaday alay iyo habiil horo iyo waktiyaasha noocaas ahayd iyadoon ilmaha loo canjeero dubi ah miga gurmadka nagu soo dhacay alxamdulilah ilaahay mahadiis dadka waddanka mas-uuliyadda ka ah aa noo soo gurmaday waa u mahadcelinaynaa mahadwa ka gaartaan leenahay geesta kalena gurmadkan waxaa sidoo kale ka faa'iidaystay qoysas badan oo ka mid ahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaasoo siyaabo kala duwan gurmadka loogu gaarsiiyey deegaanadooda oo kale ah warciise iyo kulan dheere haddaba markii gurmadkaa la gaarsiiyey kadib idaacadda andalus ayaa qadka taleefonka kula xidhiirtay iyagoo ka warbixiyey gurmadka la gaarsiiyey iyo xaalkooda anshuuri qarmuxmada la yidhaaha deegaanka waraysa alxamdulilah waana soo gaarsiiyeen ama guddiga abaaraha waana soo gaarsiiyey waxa waaye rubax sokora rubax bura waana soo gaarsiiyeen kanalasiiyo taagto arig maqan deegaankaaga waraysa waana soo gaaray bur iyo bariis saliid waana magacayguura meesha cadow waraysa waxaa la soo gaarsiiyey sokor iyo saliid iyo bur bariis haa ku dhicin waa mahadcelin cidii loo baahan kusoo aad waana ka dhicin sidoo kale maanta guddiga gurmadka abaaraha ayaa howlo caynkan oo kale ah ka sameeyey deegaanada alkawthar iyo boos hareeri nabadoonnada iyo waxgaradka deegaanadan oo iyagana dhankooda la hadlay idaacadda andalus ayaa si weyn u bogaadiyey howlaha gurmadka ah ee guddiga abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadaan deegaanadan kala duwan ee ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe kuwaasoo saamayn xoog leh ay ku yeesheen abaaraha ka jira gobollada dalka soomaaliya sidoo kale wilaayadaha jubbada dhexe waxaa warbixintana ka diyaariyey cismaan axmed ubow ku dhowaada shan boqol oo qoysa ayaa ka faa'iidaystay raashin qiibin guddiga gurmadka abaaraha uu ka sameeyey degmada jilib iyo deegaano kale oo hoostaga halkii raashinka lagu qiibinayey oo ahayd gudaha degmada jilib iyo sidoo kale deegaanka hargeysyarey ayaa waxaa raashinkaasi oo noocyo kala duwanaha ka faa'iidaystay ku dhowaada shan boqol oo qoyso kuwaasoo ka mid ah dadka ay saameeyeen abaaraha iyo weliba sidoo kale dadka danyarta ah halkii lagu qiibinayay raashinka waxaa ku sugnaa culimo salaadiin iyo dadkii raashinka la siinayey sheekh maxamed balle oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa ka hadlay halkii raashinka lagu qiibinayey
waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray sidaana nocaya baahidu uma jiri jirin laakiin xaalad baa iska dhacday biyo la'aan baa dhacday baad la'aan baa dhacday waxaas oo dhan waa qadar ilaahay subxaanahu wa tacaalaa laakiin sabab bay ku timid waxaasoo dhan waa macaasi weeyaan waxa weeye waa ilaahay oo laga fogaaday waxayna ku imaanayaan oo baawe badarkii iyo baadkii iyo biyihii iyo barwaaqadii ay ku soo noqonayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u soo laaba qaar ka mid ah salaadiyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo iyagana goobjoog ka ah halkii raashinka lagu qiibinayey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus horta awalan ilaahay aanu noqonno ilaahay aan ka cabsanno wixii yaroo ilaahayna siiyo aan ku xamdi naqno taqwada ilaahay aan barinno aan badinno intaas waxaa soo haray maanta waxaa la joogaa hargeysyarey raashinkaas ilaahay xaggiisii haddii ilaahay barakeeyo badan waxaa laydinka rabaa imaansataan oo barakaysataan una ducaysaan ciddii jeebkiisa ee kasoo baxday walaalayaal horta awalan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala madar khayr qaba allah hana siiyo walaalayaal ilaahay roob hana siiyo waxaan kaloo u mahadcelinaynaa walaalayaal dadkii ku tabarucay raashinkaas horta aan u ducayna awalan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga ishiisa allaha ka duwa gaalada allaha jibiya islaamkana allaha quweeyo waxaasna waxaa lagu helay maamul wanaagga ee xarakatu shabaab almujaahidiin idaacadda islaamiga ah ee alandalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashinkaasi oo ugu mahad celiyey allaah kadibna guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muddo bilooyin ah wadda gargaarka gurmadka noocyadiisa kala duwan kaasoo ka soconaya inta badan gobollada dalka soomaaliya maantana waxaa noola qaybiyey badar bariis sokor saliid digir baasto noocba nooc ah waxaan leenahay mahaddaas waxaa iska leh allihii weynaana abuurtay mahadda alle kadib raggii ka shaqeeyey maskaxdaas iyo aqligaas iyo naxariistaas fidin waxaan leenahay amuuradayna ugu horreeya abuu cubeedda jisaaka allaahu khayral jisaa allah idin barakee annagaa dhibaato ayaan u qabnay waxaan leenahay dadkaas maanta arrintaas sameeyey umuradayna ugu horreeya abuu cubeedda ilaa ha barakee allahna xafdiye waxaan leenahay abaarta allah naga saara dadka hoggaanka hadduu hallaabo wax kasta waa hallaabaayeen kuwii lagu dayda jiilka dambe iyo kan joogaba allaha ka dhiga waxaan leenahay ilaahay ha u kaalmeeya waxaan nahay dadkii looda ka ba'day welina wixii dambeeyna la dabaqabanaya meesha aan jooga degmada jilib waaye waxaan dhex taaganahay raashin baasto diir sokor loorar beriisa walaalka cabdiqani maxamed ayaa wuxuu asna warbixin ka diyaariyey dadka gurmadka lagu gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga bokool iyadoo allaah mahaddii inta badan wilaayaadka islaamiga ay ka curteen roobabka guuga waxaa dhinaca kale weli soconaya ugurmashada dadka ay saamaysay abaarta kuwaas oo weli dareemaya raadadka ay reebtay abaartii dhacday jamciyadda al ixsaan al khayriya ayaa mar kale deeq raashiin ah gaarsiisay bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka ceelansaar iyo buurdhuxunle ee degmada waajid boqolaal qoys oo tabaalaysan ayaana ka faa'iidaystay waxaa fagaarayaal ku kala yaala magaalooyinka ceelansaar iyo buurdhuxunle bulshada kula hadlay malaaq muxiidiin cabdiraxmaan aadan iyo suldaan maxamed xasan bunow
magaalada eelansaar kana tirsan degmada waajid dadka raashinka la saawnaynin dadkii ducafada oo masaakiinta ahaayeen oo deegaankan ka nool tiradiiona eto boqol iyo labaatan qoos walaalaha gurmushidaas biyahayona jamiicatul cisaan alkhayriya markan yeeda kolley geeka roogna ma haddii ilaahay ku dib jimicadaas may ballanaa iyo guddiga abaaraha wakiilka unkee gobolka bokool angmaha nagaan oo dadaalkiyo biyen waktiganka munaasabena sheeneen dadka muslimiinta guud ahaantiyo may ballanaa wali hasin deerin ilaahay inga kaalmaysada lanki ilaahay walsiin may faraane oo codkaana dheega mee kasta roogo dal idibid oo muslimba eh gurmudan baahin dadka muslimiinta eh watacaawanu cala birri wataqwa ambaahinyin mayan mahadnagaane guddigii harakat shabaab mujaahidiin gaalgaaladan iyo nidaamkan iyo lahandiyaariya harakada handiyaaridii mayba waa ina dadka dhiin gurmudo dhiin gargaara lahandiyaariyana eedeedan ka mahadayaan raashinkan ee ansaara laha ka qiibi hatan hata magaalada buurunlil ka qiibiyahay mucjisaadka laliyaabee may kumade madi ee ansaarra ka qiibiyahay ilaahi subxaana wa tacaala madi raashinka la qiibiyey lakubaaya ilaahi mandharnisheeni maana taas mayba ka fasiraane xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa ka fasiraan nabiga calayhi salaatu wasalaam mayna eray hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum waysiinka gargaaray waysiin arzaagay ilaa dadka tabardaron asbaabtiyo ma ahis haddii una dadka tabardaron aawin ilaahay gargaar shay helaan tangalmay baan isdardaarmaane ganacsatada mase dadka deriska ee hoo dheefta ilaahay walaaka roonay lankasta anilaku warqaba maalinto inada qofko raashinka filan adasyada lankasta anisu iska day haddii kulligin nidaamkaasi isla qaadana akhyaare wal badan dad badan oo tabar doronga la galan obadu kormaana waxaa dhankooda warbaahinta islaamiga ah la hadlay dadkii ka faa'iidaystay gurmadka raashin qaybinta iyagoo bacdallaahi u mahadceliyey jamciyadda al-ixsaan ee taakulaysa ah dadka ay abaartu saamaysay may mahadwiin ilaahayba ilaahay rabin in aboordeeya ilaahan ka mahadiyaan raashin oo geeka ilaahay amarshii iyara burle bariidle sokorle walkastle inla geeka dadki oo reer al ansaaray oo dadki oo geeka walaay oo sabaalaysanay mujaahidiinta iyo oo naytooy guddiga abaaraha dhon raashinkaas oo iyana nin dhiibiyo hay geeka ma inka mahad nagaane mahadwiin a ilaahay amarshii ilaahay nan ka mahadiyaan kabacdina harakada islaamka ka mahadiyaan bor i bariisana niingiibi xarakada niingiibidi magaalada eelansaara roogna ilaahay ka mahadsan kadib xarakada ka mahadsan khayr alle sii galantiyoonu guul allihii hasaar raashin bariis bur sokor saliid yananisi jamacada insaan yaningiibidi mujaahidiinta ini midigda ilaahay korka weela aa garabsha ilaahay gala taasan ku doayaan ilaahaya ka mahadsan geeka may roogne deegaanka buurdhuhonle oo degmada weejid hoodseedaw iyo roogna alxamdulilah walaayada islaamka ningiibidi raashin oo bur sokor saliid haragday bariis yana ningiibi alxamdulilah maay mahasanoole buurunadega degmada weejid buurunla yaga raashina nasi burana nasi barisana nasi sokorana nasi saliidana nasi hay-adda alisaano khayriya ningiibidi raashinka aadisha maanka mahasana mujaahidiinta ka mahasana horta ilaahay ka mahadsan raashin yala nasi mujaahidiinta nasi raashinkaas oo bariis le bur le saliid le sokor le yala nasi raashinkaas ma ningiibiya hay
deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada boqol waxaa ka da-ay roobab si weyn loogu diirsaday waxayna dadku iminka ay ku howlan yihiin tacbashada beerahooda si ay uga soo kabtaan abaartii dhacday
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته